عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه قال الترمذي حديث حسن وقال الالباني صحيح
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا بالكتاب حالة كل وان يرد بدقيا سوى حالك لنا يقبيران ujeedadaydna waa bal inuu idinku tacalum daatiya ama dee bal umuuraha caynkaasa xataa marka la baadiyo fawaaid aanad filaynba kaaga soo baxda oo markii hore kaaba qarsoonayd oo taasay ujeedadaydu tahay idinku inay umuurahaasi idin xasisho marka baabkan inta ka horeysa uun meelahan fadxulbaarigana laba cibaara ku sugan oo cibaaro malaa mar hore ay haydee dib idinmaan weydiinoo waxay cibaara tiri waqad dakara nawowiyu fii ziyaadaati rawdati manaa ziyaadaadka rawda maxay yihiin waa mid iyo qaala saaxibu lmuhimaat wax kale muu raacin muhimaat ciddii lahayd muxuu yahay kitaabku sheekhuna waa iyo bal saddexaa isku beeriya kole wax kalena way ku beeri doonaan marun baan wada eegaynaa wuxuu uhi musanifku raximah llahu tacaala baabu ljumucati fi lqura walmuduni baabu iqaamati ljumucati wuxuu u baabaysan yahay jumcada oogitaankeedii la oogayay filquraa qaryooyinka meelahan dee tuulayaashaba ah kol haddii dad ay degan yihiin oo si aanay reermihii guurguuraya aanay ahayn iyo walmuduni magaalooyinkii alqur'ana waa jamcu qarya magaaladuna dee waa kolley waa misrigii jaamic ahaayee xaakim lahaayee qaadi lahaayee waxyaala taas baa adigu ay magaaladu tahay qaryadna waa taa walow meel degaana ay tahay laakiin taa kawa waabsan ama caamil iyo waaliha jooga ama yaanu jooginba bal taas oogitaankii jumcada laguba oogayay ama inay mashruuc tahay taas iyo wixii kuba tacalluqsanaa taas buu baabkeeda yahay xadaanaa moxamed bnu lmuhana qaala xadaanaa abu caamirin alcaqadiyu qaala xadaanaa ibraahim bnu dahmaana can abi jamrata adubaciyi can ibni cabaasin anahu qaala sanadka rijaashiisa waan soo maray dhammaantoodba waan soo wada aragnay abujamrahana xataa kitaabuliimaan iyo dee waa ti aynu inooguba horreysa ama cilmi iyo ayuu inooguba horeeyo oo taas in magaciisa iyo nisbadiisa iyo waxyaala kuba tacalluqsan nisbadii waaba tan aan hayne marka ibnu cabbaas baa wuxuu yidhi ina awala jumucatin jumcatii ugu horreysay oo jumicad la oogay oo dee la tukaday weeyaanoo dad intay isu yimaadeen ay tukadeen bacda jumucatin jumco dabadeed oo fii masjidi rasuulillaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay masjidkiisa ahaatay fii masjidi cabdilqaysi waxay ahayd kaanat fii masjidi cabdilqays reer cabdilqays masjidkoodii oo bijuwaatha qaryada ama tuulaha juwaatha la yidhaaho min albaxrayni mandiqada baxrayn kaba mida kuba sugnaa taas buu ahaa wuxuu ibnu cabaas radia allahu tacaala canhu inoo sheegayaa radia allahu canhu can abiih rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh hore waataynuu soo maro madiine markuu yimi jumcadii waa oogay maka iyada jumco uu ku tukaday may jirin waxaana soo sheegnay sida abu daa'uud iyo kuba suganna intaanu madiine imanna kollay jumco in la tukaday madiina muscab ibnu cumeyr iyo markaa uu joogay meel naqaculkhadimaat la yidhaaha ay ku tukadeen ay dadkii dee islaamay oo ascad ibnu zuraare iyo ay hogaaminayeen ay kuba tukadeen haddaba markii rasuulka ilaahay madiine yimi bal jumca madiina jumcadaa lagu oogayana masjidkiisunbaa lagu oogaya masaajida kale madiina ee sagaal kaba gaadhay iyo cawaalidooda toona jumco laguma tukan jirin isagaa la isugu iman jiray markaa jumcadii labaad ee fil islaam dad intay isu yimaadaan la oogay ee la tukaday waxay ahayd gobolka baxrayn la odhanayay ee waa mandiqadan alaxsaam ee waana reerkii reer cabdulqays aynu soo maray rasuulkii ilaahay iyagoo islaamay ikhtiyaarkooda iyo markaa kuba islaamay wax dagaal oo lagu qaadiyo aan kuba islaamin bal dadkii ka sokeeyey oon islaamin reer mudar iyagu islaamay rasuulkii ilaahay wafdigoodu u yimay umuuro qawaaciddii iyo usuushii islaamka ka mida ay weydiiyeen ee rasuulkii ilaahayna baray salawaatullaahi wasalaamu caleyh waataynu hore u soo maray haddaba qaryo ay lahaayeen oo juwaasa la odhanayay waa qaryay ahayd marka magaalo iyo misri jaamica may ahayn oo baxrayn kaba mid ahayd ayaa jumcadii labaad ee la oogay fil islaam ay ahayd saas buu ibnu cabbaas xadiidkan inooguba sheegay dee waqtigaasna maka intaan la furan bay ahayd fatxu maka markii maka la furtay maka jumcadii waa lagu oogay ee horeynuu soo marray reer mudaroon islaamin iyagu inay islaameen rasuulkii ilaahayna siday ku soo gaadhayeen ba ay ahayd biilay xurmada lahaa uun saa rajabiyo ay soo gaarhi jireen waqtiyada kale dee gaalaa u dhaxaysay oo may soo gaadhahaynba bal taas baa ugu horeysay halkana markaa sheekhu raximahu llahu tacaala muxuu u daliishanayaa inaanay shardi u ahayn marka jumcada la oogayo magaalo weynuun in lagu oogo ee qaryooyinkiina lagu oogayo imaka halkan juwaasa waxay ahayd madiine may ahayn ee qaryay ahayd dee waana taas waqtigii rasuulkii ilaahay la oogay kollayna saxaabadu iyagoon rasuulka ilaahay wax idan uga haysan iska kumay dhaqaaqahaynuun markaa waa rasuulka ilaahay idankiibaa laguba oogay waqti qur-aanku soo degayo waxyigu soo degayana way ahayd haddii ay la diidayo taasi aanay bannaanayna mancintaaba qur-aanka kuba soo degi lahayd oo waqti waxyigu sooba degayo markaa taasi maxay inoo faa'iideynaysaa bal magaalo uun shardi inaanay u ahayn qaryooyinkii iyo meelaha la degan yahay ee si joogtaa loo degan yahayna in jumcooyinkii ama jumcadii laguba oogayo wuxuu arrinkanuu sheegayaan dee kolley khilaaf baa jira ahlu cilmiga intooda badani ha kuba tageen in dee qaryooyinkana laguba oogayo ee a'immada qaarkood saa xanafiyada iyo ayaa dee waxay shardiyaan inay misri ay tahay ama magaalo ay tahay meesha lagu oogayaa kolley saxaabada qaarkoodna aqwaal sidaasa waa laga soo naqliyey barhkood se dee adiladii waxay inoo keenaysaa in lagu oogo qaryooyinkii iyo magaalooyinkiiba xadaanaa bishru bnu muxamadi qaala ahbaranaa cabdullaahi qaala ahbaranaa yunusu can izuhriyi qaala ahbaranaa saalimu bnu cabdillaahi can ibni cumara radia allahu canhuma ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama yaquul cabdulaahigu waa cabdullaahi bnu mubaarak weeye cabdullaahi bnu cumar baa wuxuu yidhi rasuulkii ilaahay baa yidhi kullukum raacin macnaa mid kastoo idinka idinka mida raaci weeye mid wax ilaaliya oo dee waxbaa xil baa la saaray isaga laga doonayay inuu ilaaliyo xafido hadhowna la weydiin doono haddii bal inuu ilaaliyey waxa uu raaciga u ahaa iyo in kale taas baa rasuulka ilaahay yidhi wasaado layso lays baa wuxuu siyaadiyey qaala yuunusu manaa xadiidkii mowsuulka ahaa ee ibnu cumar ee sanadkiisu inoo xidhisanaa intuu kullukum raacin intaasun kaba sheegay ayaa wuxuu sheekhu raximahu llahu tacaala sanad labaadoo laakiin aan mowsuul ahaynee mucallaqa ka dheer oy qisa la socoto ayuu sheekhu raximahu llahu tacaala xadiidkii hore ee inta uu kaba soo qaato isaguna xadiidkanue laakiin qisa la socotay waana mucallaq maanta ayuu raaciyey si qisadii iyo umuurahaas uu halkan ugu buuxiyo xadiidkaa hore dee mowsuulka un qisadu laba socon wasaada wuxuu siyaadiyey allaythu layth qaala yuunusu macnuhu waxa weeyaan cabdullaahi bnu mubaarak imaka yuunusul ayli buu kaba wariyey yuunusna zuhri buu kaba warinayaa layth ibnu sacad oo isaguna dariiqaa kuba wariya xadiidka waa jiraaye laakiin dee inta layth iyo bukhaari u dhaxaysa ayaan halkan jirin oo aanu sheekhu raximahullahu tacaala aanu xidhiidhin kolleyna abuu saalixuu bukhaariba la kulmay oo waxyaalo badan uu kaba wariyo oo laakiin dee inta tacliiq isagaba badan baana dariiqiisa ciddii soo saartay ay mowsuul kagaba dhigeen oo taas mar dambena waa soo celin doonaa xadiidka ibnulmubaarak laakiin meel dambe isagoo dhammaynaya matnigan dhammaynayo waa isla mid xagga matniga ee qisada unbuu laysla dheeryahay ee xagga matniga imika kullukum raacin ha ku daystee laakiin matiga soo socdee dariiqan mucallaqa uu kusoo naqlinaya unbuu dariiqan mawsuulkiina kuba yimi waana xadiidkii kolley aan garanayne kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyati laakiin qisa la socota riwaayada lays waana tan qisadii oo qaala yuunusu yuunus baa yidhi kataba rusayq ibnu xukaym ibnu rusayq ibnu xukaym baa wuxuu u qoray waraaq buu usoo qoray ila bni shihaabin ina shihaab oo waa zuhrigii xadiidka yuunusba kaba warinayay wa ana yow macahu yowma-idin biwaadi lqura wa ana aniguna macahu isaga maciisaan ahaa yowma-idin maalintaa biwaadilqura meesha waadilqura laydhaao macnaa zuhri wuxuu joogay waadilqura yuunusul aylina wuu la joogay markaa ninkaa ruseeq ibnu xukaym oo ayla meeshaa la odhanayo xataa yuunusba loo nisbeeyo waaligeeda iyo ahaa caamilkeedii ahaa ayaa waraaq soo qoray wuxuu u soo qorayaana zuhri buu u soo qorayaa markaasaa waxa weeye oo wuxuu yihi wa ana macahu yowmaydin biwaadi lqura waraaqdii wixii ku qornaano tan oo hal tara zuhriyow ama ibnu shihaabow miyaad qabtaa adiga ay kula tahay ama aada ra-iyeynaysaa an ujamica inaan halkan aan joogo jumcada ku oogo oo isagu waa caamil bal waaliba weeye inaan halkan jumcada ku oogo miyaad adiga ay kula tahay ood saa qabtaa wuxuu uhi yuunus wa rusayqun rusayqna caamilun calaa ardin wuxuu ahaa caamil buu kaba aha waana caamilkii waa waaligii aylabe laakiin calaa ardin dhul yacmaluhaa uu kaba shaqaynayo uu beerayay wa fiiha ardadaasna waxaa ku sugnaa jamaacatun koox min asuudaani dadka madow iyo wakayrihim oo dee addoomi iyo kayrkoodba ahaa ayaana meeshaa deganaa wa rusayqun rusayqna yowma-idin maalintaa ama wakhtigaa uu waraaqda soo qorayo calaa aylata ayla meeshaa la yidhaaho ayuu waali ka ahaa bal ayla kolley waa meel iyadoo kolley ama magaala bay ahayd ama qaryo room bay ahayd oo badan cas ama baxr alqulsum saaxil alqulsum siduu sheekhu kaba cabiray iyadu kuba sugnayd dhinaceeda shoo waa dariiqa shaam iyo madiina uba dhexeeya reer masar iyo khaze iyo dadka ka yimaadaana waa meel iyada mamar ay u ahayd markay xajka iyo dhulkan kuba soo socdaan xijaas iyo uba ahayd halkaas buu ahaa cumar ibnu cabdilcasiis waqtigiina buu ahaa laakiin meeshan kale uu joogay kolle waa ardo raacsan ama dhul raacsanaaun aylo oo dadkani ay joogeen oo la sarcayay taas bay ahaydba oo aylo markaa nafteeda dee ayla meel weyn bay ahayd oo xataa qalcad iyo wax kastaba lahoo waali joogo jimcada waa lagu ogayo taas su-aashiisu may ahayne dhulkan kale laakiin uu markaa joogay jamaacad deganna ay jirto ay dee zarac iyo waxyaalana lahayd oo qaryo markaa ahayd tiibuu su-aashiisu ay tahay jumco miyaan ku oogi karnaa ama ayla iyadu dee magaalo roombaabay ahayd meelna la degana way ahayd mansil dadka ama shaam kaba imanaya masar iyo khaza iyo dhulka aduu shaam ama masar kaba imanaya ay soo maraan dadka madiine iyo dhulkan ka tegaya xaggaa ku socdaan mansil ay maraan bay ahayd saa daraaddeed iyada waa lagu oogaya halkan kale ee uu leeyahay calaa ardin yacmaluha aw fiihi jamaacatu min asudaan taas bay su-aashiisu ahayd fa kataba ibnu shihaab ina shihaab baa qoray oo waraaqdii uu qorayay weeye walxaal ana asmacu aan maqlayo oo haddii dee cid kale qoraysayna waa yeedhintiisii uu yeedhinayey ayuu maqlayayba e waxaan kitaabkiina waa ogaa wixii lagu qoray dee wixii bal maalan ibnu shaab kuba hadlee xadiidkaana waa kan maqlayabe wuxuu qoray ya'muruhu xaal uu amrayo walxaal ana asmacu ya'muruhu xaal uu amrayo an yujamica meesha jumcada inuu ku oogo wayukhbiruhu waxaanu ugu waramay oo isaga waa kitaabkii uu qoray wixii kuba sugnaa weeye ana saaliman saalim ibnu cabdilaahi waana sanadkii markii horeba cabdulaahi ibnu maarik sanadkiisii saalim waa ninkii xadiidka warinaya saalim ibnu cabdilaahi xadaahu inuu u waramay oo ugu waramay ana cabdallaahi bna cumara yaquulu cabdulaahi bni cumar inuu ku yidhi samictu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama yaquulu rasuulkii ilaahay baad maqlay xaaluu ku qowlayo kullukum raacin mid kastoo idinka idinka midi raaci weeye wax ilaaliyo weeyaan oo dee waxa weeyaan mid kastoo idinka idinka midi wa kullukum dhammaantiinna mas-uulun ku la weydiinayo weeye can raciyatii wixii isaga raciyadiisa ahayd waa la weydiin doonaa ammaanadaa isagu uu raaciga ku yahay inuu xafidayo inuu dayacay waa la weydiin doonaa weydiintaasna dee xisaab iyo jaza ayuunbaaba kaba dambeeya xataa ruuxii isagu aan kuwan laynoo tiriyeyba ahaynee wix alle wuxuu ka mas-uuliyey aanu jirin dee isaguna raaci wuxuu ku yahayba jawaarixdiisa iyo xubnihiisa iyo taas buu waxa weeyaan iyo xawaastiisan buu raaci ku yahay mid ilaalinaya yahay mid xafidaya yahay lana weydiin doono kuwi aan ruuxa dee qolooyinkan aan kaba mid ahayn xilka badan naftooda hayo aan ahaynba taasuu yahayba wa kullukum dhammaantiinna mas-uulun can raciyatih alimaamu imaamkii raacin raaci weeye oo dadka raciyadiisoo dhan baa isagii loo diray maslaxadoodii inuu ka shaqeeyo diineed iyo adduunyaba waxay madara ugu sugantahay diin iyo adduunyana inuu ka dhowro oo uu kaba ilaaliyo wa mas-uulun can raciyatihi raciyadiisiina waa la weydiinayaa oo raciyadiisiina waa la weydiinayaa oo markaa imika halkan waa wejkay istidlaalkiisa xadiidkan uu soo qaatay jumcada oogitaankeediibuu usoo qaato wuxuu leeyahay kullukum raacin ruuxii bal markaa amiir ahaa waali ahaa waxaa korkiisa ah dee iqaamatulaxkaam sharciya axkaamtii sharciga ahayd inuu oogo oo dee waa raciyadiisa maslaxadoodii iyo dantoodii inuu ka shaqeeyo diintoodii iyo uuba xafido maxaana axkaamtii ka mid noqonaya jumcadii baa ka mid noqonaysa oo taas weeye wejka istidlaalkiisiioo ruuxii amiirka ahaa ama waaliga ahaa waali sare ha noqda ama waalidee kaba hooseeye iyo naa'iba haba noqdee xilka saaran ee ka saaran raciyadiisii waxaaba kii ugu ahamsanaa ah wixii maslaxadoodii iyo masaalixdoodii diineed inuu ilaaliyo dhowro masaalixdii diineedna waxyaalihii ugu ahamsanaa waxaa ka mid a salaada oogitaankeeda ay jumcadu kaba mid tahay marka axkaamtii sharciga ahayd ee inuu ay fuliyo ay ahayd maxaa ka mid a jumcadii oo inuu jumcadii dee halkaa uu waaliga kaba yahay halkaa uu isagu mas-uulka ka yahay uu kuba ogoyna isagiibaa xilkaa iyo mas-uuliyadda hayee intan buu xadiidka usoo qaato maxalushaahidku intaasay noqonaysaa ama umuuraha kale waa umuuro inoo dambeeya xadiidkana uu soo celin doono ama marar dee mar iyo laba iyo saddex wax ka badan uu soo celin doono warajulu ninkii raacin fii ahlihi ehelkiisi ayuu raaci ku yahay waa haweenaydiisii ama haweenkiisii iyo awlaadiisii iyo bal taas mas-uulun wahuwa mas-uulun can raciyatihi raciyadiisiina mid la weydiinayo weeye walmar'atu haweeneeduna raaciyatun raaciyo weeyaan oo fii beyti zawjiha zawjkeedan aqalkii ama ninkeeda aqalkiisaas waa guriga iyo wixii kuba sugan wixii dee bal matalan gacanteeda kuba sugnaaye zawjka loo nisbaynayay awlaadeedii iyo gurigii iyo wixii oo dhan bay iyaduna xil ka saaran yahay ay tahay mid ilaalinayso xafidaysa wa mas-uulatun can raciyatiha raciyadeediina bal inay dhowrto sii ilaahay dee jideeye toosnayd ay iyadii u ilaalisay iyo in kale waa wax la weydiin doono waalkhaadimu khaadimkiina raacin fii maali sayidi maalkan sayidkiisaee gacantiisa kuba sugan buu ilaaliyo uu yahay wa mas-uulun can raciyati qaala ibnu cumar baa wuxuu yihi waa siduu raajix yeelaya xaafid ibnu xajar meel dambena markuu xadiidka soo celceliyo uu kuba caddayn doono wuxuu raajax yeelay iyadoy qolooyin wax kale kuba fasireen waxasibtu an qad qaala waxaan u malaynayaa inuu yidhi warajulu raacin fii maali abiihi bal markaa kii xaaska lahaa warajulun raacin fii ahlihi xoolahan aabihi hadduu dee isaga gacantiisa ay kuba jirtiyo jaanibka iyo wixii uu kaba hayay raacibuu kuba yahay wa mas-uulun can raciyatihi wa kullukum raacin wa mas-uulun can raciyatihi markii hore ijmaalkii hore tafsiil uu ka dambeeyey haddana dib loo soo celiyo laba wada ijmaaliyey oo dhammaantiinba mid kastoo idinka idinka midi kii aan xataa intaa midna ahayne raaci weeye racyadiisna waa la weydiinaya kole maxalushaahidku waa ta aan soo sheegnay de waxaana ay tahay uun dadka iyagu de waa kanoo ruux musaafira in jumca kuma waajibto dadka kolna guuraya kolna degaya iyadu taas markaa reer miyiga ana wax jumcoo saarani ma jirto laakiin dadkii meel deganaa ee iyagu meel degana ama magaalo roon haba noqoto misirta ay kaba cabiraan ama qaryo haba noqotee jumcadii way saaran tahay oo bal matalan haddii dee waaliye meeshaas ay caamil leedahay xaggii xukuumadana isagiibaaba xilkeedii uu saarayo inuu jumcadii uu oogo bal markaa kollay aimada qowlkoodii dee intooda badan taas weeye barhkood iyagu kuba tegay inaan dee magaalo weyn mooyaanoo qaadilahoo xaakimlaho mooye meel kale aan jumco lagu ogayn sidaa xanafiya way jiraan bacda saxaabana lagaba soo naqliye laakiin arrinkii dee adiladu inoo keenaysay bal markaa xoogga lahaana raajixa ahaana kaa weeye uu baabka inooguba dhigtay baabun hal calaa man lam yashhad iljumucata guslun hal calaa man macnaa waa baabun hal calaa man shaksi korkii mayuu yahay lam yashad aan xaadirayn aljumucata jumcada guslun maydhi oo min annisaa'i waa mankii ayuu bayaan u yahay min annisaa'i haweena wa sibyaani caruura iyo wakayrihim sidii dee addoomihii iyo bal dadkii musaafiriinta iyo ruuxii xanuunsan iyo in jumco tegahayn ee dee isagoo markii hore dadkii ay jumcadu ku waajibaysayba laakiin maanta macduura oo ama xanuunsanayo in jumco tegin dadka caynkaasa wax maydhiyo korkooda saarani miyuu jiraa taas kolley sheekhu raximah llahu tacaala istifaan buu usoo dhigtay oo muu jasmin waxaana u jasmin waaya xadiid inoo soo socda oo bal waxa weeyaan ruux kastoo muslimi inuu toddobaadkii maalin kaba maydho iyadoo laftiga jumcadu kuma sugnayn balkaa eegideedna weeye iyo dee bal markaa malaa ixtimaalkii kale barhkoodna ay kuba tegeen lahayn waa qowl laakiin aada u markaa daciifba noqonayo ah maydhigan la jideeyey inuu maalinta jumcada lilyoom yahay lisalaat iyo aanu ahaynba bal umuurahaas ixtimaalkaa jira daraaddeed ayuu waxa weeye imika isagu horta aan u jasmine laakiin dee umuuro inoo caddaynaya cidda bal maalan maydhigu saaran yahay waa ciddii jumcada tegaysay taas ama waajib aslan ha kuba ahaato ama dee ruux xaadirayba haba noqdo uun yaanu marka hore waajibuba kuba ahaanne umuuro sidaasuu inoo soo aroori doonaa xadiid kala duwan buu keeni doonaaye istifaamta taas buu uba dhigtay waaba kana u qaala bnu cumara in cumar wuxuu yidhi inama alguslu maydhigu calaa man shaksi korkiibuu ahaaday tajibu calayhi ljumucatu jumcadu ay ku waajibayso hadiyo goorna sheekhu raximahullahu tacaala aahaarta uu soo arooriyo uu taraajimta ku soo arooriyo ixtimaalaadka jira caddaynteed iyo umuurahaas iyo balqowlka uu dooranayo iyo umuurahaas buu laba yimaadaa ibnu cumar markaa wuxuu yidhi jumcadu waxay waajib ku maydhigu waajib ku noqonayaa ninkii jumcada tegaya macnaa waxaan laynoo jideeyey waa dadkan badan saynu soo marnay axaadiistii hore kuba soo marnay ma jawacmayn baa la isugu imanaya ruuxu haddii aanu isa soo nadiifinoo aanu soo maydhanoo isagoo dhidid lahoo waxyaalo saasa lahoo dhici karto ur lagaba urinayay taas iyo ayo markaa dadku ay dhibsadaan jirto dadkiiba ay iide iyo dhibi uguba sugantahay malaa'igtii bay uguba sugnaanaysa tan baa loo jideeyeyba markaa taas baa loo jideeyey oo arrinku markaas u ahaa jumcadii iyo ciddii tegaysay maxfalkaa weyn imanaysay haddaba cidda maydhigani uu saaran yahay de waa ciddaa ina xikmaddii loo jideeyey taas bay ahayde ciddaas weeyaanoo waa ciddii jumcada tegaysay taas buu yidhi xadiidka nayn bayhaqi iyo ayaa soosa ama aharkiisan xidhiidhiya isagoo sanadkuna uu saxiix yahay sa aan soo sheegnayna aahaartan bukhaari soo aroorinayo taraajimta ku soo arooriyaa waxay tilmaamaysaa wixii uu isagu dooranayay xagga marka la eega tarjamadu waxay kulansatay marka arrinkani waxa weeye qusrigu waa liljumuca markaa kol hadduu liljumuca yahay ruuxii aanay waajibka ku ahayn de hadduu si kale isaga maydhanayo mooyaane ma aha kii isagu la faraya laguma adkaynaya xadaanaa abulyamaani qaala akhbarana shucaybun can zuhriyi qaala xadaanii salimu bnu cabdillaahi anahu samica cabdاllahi bna cumara radia allahu canhuma yaquulu salimna de waa inankiisa aabihii buu xadiidka kaba warinayaa samictu rasuula اllahi sala اllahu calayhi wasalam rasuulkii ilaahay baan maqlay yaquulu xaal uu ku qowlayo man jaa'a ruuxa yimaada minkum xaal uu idinka idinkaba mid yahay aljumucata jumcada marana xadiidkaynuu soo marnay weeye macnaa doono inuu yimaadana weeyaane falyaqtasil ha maydho waa kii imanaya eeg xadiidku waa ruuxii doonaya inuu jumcada yimaado marka haddaanu doonahayn oo maalan maba saarna dumarkii waajibkuma aha dee hadday tegayaan way maydhan laakiin haddaanay tegahayn dee wax halkan oo imika haddii la yidhaaho waa waajib iyo haddii la yidhaaho waa sunnaba ciddii tidhi waa sunno ay culimmadu uba badnaayeen maydhigan jumcada iyo ciddii tidhi waa waajib oo adiladeedin aan sooba aragnayna midna dee arrimahaasi istixbaabkeed iyo wujuubkeed midna halkan ma imanayo caruurtii yaryaray laasimkuma aha haddii da ay tegayaan ha loo maydhabo dee ha laba faro ee laakiin iyagina taas ruuxii xanuunsanayey ee bal maalan marka hore ahla takliif maaha laakiin imaka xanuunsanayey kol haddaan u tegahayn jumcada ida maalan un jumcadii tegayn maydhow korkiisa maaha ruuxii musaafirkaa socota ee magaaladiiba jooga ayaama joogaya inay jumca kuba laasimin oonay jumca ku laasimin oo dee fii xukmi safar buu kuba sugan yahay hadduu xaadirayo sax ha maydho weeye haddii aanu xaadirahaynay jumca isagii ma saarno markaase dee isagana wax imika ama la leeyahay waajib bay kugu tahay ama mustaxab bay kuu tahay labadii qowlba markaa ma imanayso man jaaa minkum ljumucata falyaqtasil xdثna cbdاللh بن مسلمة عن مالك عن صفان بن سليم عن cضاء بن يسار عن أbي سacيidi الkخdري رضي الله عنه saddexa xadiiee inoo soo horeeyaaba waa saddex xadiiث oo intan jumcada aan ku jirna aan soo maray أna rasuul الlahi slى الlaه عليه وsلم qaal qsl yوم الجumucati jumcada waxa weeyaan maalinteeda maydhigan laba maydhanaya waajib calى kuli muxtalimin ruux kastoo baaliqa waajib buu kuba yahay dee markaa waa baaliqina kolley haddii aan wax kale oo ka manciya jirin waa dadkii jumcadu ay saarnayd walow imaka laftigan baaliqaan kuba fasiray markaa carruurta yaryareeya halkan subyaantii baa kaba baxaysooo markaa ama ciddii aan baaliqa ahayn maydhigu inay jumcadii inay tagaan waajib kuma ahay maydhi ma saarna weeye xadaثna mslm بn ibrahim qal xadaثna whayb qal xadaثna bn dausi can abihi bn daus waa cabdالlahi bn daus weeye horebaa inuu soo maray can abihi can abi hurayrata qaala anahu qaal abu hurayra wuxuu yihi qaala rasuulu اllahi slى اllahu عalayh waslm rasuulki ilaahay baa yihi naxnu اlaakhiruuna الsaabiquuna ywma اlqiyaama naxnu inagu alaakhiruuna ku iyagu dambeeyaan nahay wujuud ahaan oo ummadii kale waan ka dambeynay asaabiquuna horeynayana yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha janno gelitaankeed iyo xisaab iyo soo saar iyo umuurahaasba iyo dee martaba iyo fadli uutuu waa la siiyey alkitaaba kitaabkii waa jinsi baa looga jeedaa dee kitaab keligii inagama horeyna kutubba inagama horeysee min qablina inaga horteen wa uutiinaahu kitaabkii waa qur-aankii waa layna siiyey min bacdim iyaga dabadood fa haadaa yoomkani waa jumcadu alyowm aladii ikhtalafuu fiihi waa maalintii ay iyagu dhexdooda iskuba khilaafeen oo markii la amray yoomkan weynayntiisa iyo inay cibaado u khaas yeelaanba waa kuwa iyagu diiday bee cisyaanka laba yimi ee khilaafkaba keenay markaasoo iyagii way ka lumeen yoomkii waa kuwa sabti iyo axadya kala doortay fahadaana allahu ilaahay baana hanuuniyey oo yoomkan inagu hanuuniyey maalintii jumcada faqadan lilyahuudi beri yahuud bay u sugnaatay wbacda gadin linasaara fasakata waa aamusay uma qaala wuxuu yidhi xaqun calaa kulli muslimin an yaqtasila xadiidka intiisaa hore waan soo maray intan dambe ayaynaan markii hore soo marin waana ixtimaalkii bukhaari u jasmin waayeba xadiidkii aan sheegayna weeye lafdigan sakatana faacilkana waxaan ka dhigaynaa rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh markuu intaa sheegay buu aamusay haddana dee saasunkumuu aamusnaane xadiidkan kaleu raaciyo uma qaala wuxuuhi intuu aamusay ayuu rasuulka ilaahay dee taas waa fadligan ummadda iyo maalinta jumcaha fadligeeda iyo ummadii horeba in maalintan dee laba faray inay cibaadaystaanoo laakiin ay kaba lumeen iyo umuuraha tanna waa xukum labaadoo dee waa arrin ka duwan uu aamusay uma qaala wuxuu yidhi xaqun calaa kulli muslimin bal taasi waa imika sida xadiidka ay tahay waxaana inoo sii caddaynaya riwaayada dambuu raacin doono oo tan waxaaba la odhan karaa in dee sakata abu hureyra markuu intaa sheegay buu aamusayoo uma qaala wuxuu yidhi oo xadiidkuba uu noqdo mowquuf uu noqdo laakiin marfuucnimadiisa riwaayada dambe waa lafdigan uun ayaa maxay kuba timi oo daa-uus lagaba wariyay dariiqa mujaahid qaala qaala nabiyu sala allahu caleyh wasalam markaa tan baa inoo cadaynaysa oo taas buu waxaaba uu raaciyey oo riwaayada dambe mucallaqaa tan uu soo raaciyey waxa weeye waa arrinkan ah si dee aan loogu qaadan macno kale ee loo caddeeyo inuu xadiidku marfuuc yahay oo rasuulka ilaahay wuxuu yidhi xaqun xaq waxa ah calaa kulli muslimin ruux kastoo muslima an yaqtasila inuu maydho fii kulli sabcati ayaamin toddoba kasta toddoba cisho ama fii kulli sabcati ayaamin waa toddoba cisho kastaba yowman maalin yaqsilu fiihi ra'sa wa jasadahu timo badan bay lahaan jireen timaa way bixin jireen subag iyo waxyaalano ama way dhaashan jireenba kolkol markaasaan baa dee madaxii gaar ahaan haddana dee waa si isagiina waxweyn aada loogu sii cinaayooda ayaa halkan dee gaar ahaan loo magacaabee uu maydhayo ra-sahu madaxiisa iyo wajasadahu jirhkiisa uu maydhayo taas bay tan bal imakayn xadiidkan ama lafdigan dambe inooguma sugna tacyiin maalintii jumcada toddobaadkii laakiin inuu maalinka maydho ayaa ruuxii muslimka ahaa dee sibal waa dee ninkii intaa in ka badan ama maalin kasta maydhanaya ama waxa weeyaan maalin kasta maydhanaya ama labadii cishooba maydhanaya taas imaka dee isagay u taalaaye laakiin toddobaadkii dee waxa weeyaan ruuxii tandiif iyo waxyaalo u baahan yahay inuu toddobaadkii maalinka maydhaaba wax xaqu ah waa wax laga doonayo oo isagii lagu adkaynayo taas baaba macnuu yahay laakiin yoomku keebuu yahay halkaa haddaba halkii uu kuba sugnayd ee uu yihi hal calaa man lam yashhad iljumucata guslu min annisaai wasibyaani wagayrihim xadiidkii haddaan idhaahno lafdigani ama yoomkani mubham weeye jumcadiina ma aha oo dee jumcadii laba magacaabin oo kale dee waxaaba in lagu fasiri karaa wax jumcadii ka waasacsan oo bal matalan taas jumcadii ka waasacsan lafdigan dee muslim markay noqotona ruux kastoo muslima marka la eegana dee waa lafdigaa shaamilka ah ee shaksi kasta ama jumco ha taga ama yaanu tegina markaa halkan au hoos imanayo uu soo hoosgelayo tan baa ixtimaalkiisaasi aha laakiin xadiid jaabir ibnu cabdilaahi warinayo oo nasaa-ie isaga uu soo saaray ayaa wuxuu ahaa alquslu waajibun calaa kulli muslimin fii kulli isbiicin yowma wa huwa yowmu ljumucati in waxa weeye in xadiidkaas bal nasaa-i ayaa wuxuu ahaa maalin dee waxa weeyaan ruux kastoo muslima inuu toddobaadkii maalin ka maydho ayaa waajib ah waxaana tacyiin baa yimo wahuwa yowmu ljumuca ibnu khuseymana waa saxiix yeelay qolooyin kale oo dee iyaguna xadiid kala wariyeyna waa jiraano bara ibnu caaziboo lafdigiisu sida shaarixu soo noqonayo uu ahaa ina min alxaqi cala almuslimi an yaktasila yowma aljumucati bal marka halkan haddii yoomku mubham uu inoo ahaa riwaayaadkaa kale ee axaadiid kale kuba yimi ayaa waxay inoo caddaynayaanba yoomka loo jeedo ee ruuxa muslimkaa xaqa lagaba dhigay inuu yahay waxa weeyaan taasba weeye oo inuu yahay yoomka jumcada laakiin lafdigan calaa kulli muslimin ayaa muxuu yahay dee ruux kastoo shaamil ljamiic rag iyo dumar iyo markaas iyo waxa weeyaan ruux maca dee markaa jumcadii ay ku waajibtay mid kale lafdigu wuu shamlinayaayo tan baa markaa ixtimaalkiisa hore keenay se maxaa jira hadduu kani mudlaq yahay ama lafdigaasee uu dee intiiba ku wada dhacayo taqyiidka xadiidka ibnu cumar inooguba yimi man jaa minkum aljumucata falyaqtasil ama quslu yowmi ljum bal matalan taas ninkii jumcada imanayay ayaaba dee aan kuba fasiranaynaa umuurahana ama aan ku khaas yeelaynaa ama aan kuba qaydanaynaa marka ay noo noqonaysa inoogaba soo baxaysaa ciddan maydhiga jumcadu waajib ku yahay dee wixii kale tandiif iyo taas kolley ruuxii muslimka wax lagaba doonayo inuu yahay uun ruuxaa dee jumcada tegaya markay noqoto maydhigan cibaadada ah ee la ysfaray ee ama waajibka ah ama waxa weeyaan dee haddii la yidhaaho sunnana sunno aada iyo aad u adag ah say dee bacd alculamaa ay halkan kuba tegayaan uma qaala rawaahu xadiidkan waxa wariyey abaanu bnu saalixin can mujaahidin can daawusin can abi hurayrata qaala oo xaqun calaa kulli muslimin waa mowsuul sanadkii hore ayuu mowsuul inoogu yahay waana xadiid baan idhi marfuuca koleyna sakatadaasna faacilkeedii rasuulka ilaahay baan kaba dhignay lafdigan ama xadiidkan imika mucallaqa ah iyo dariiqan mucallaqaana wuxuu u soo arooriyey si aan loogu qaadan kaa hore inuu ahaa ruuxa aamusay inuu abuu hureyre yahay xaqan calaa kulli muslimina kalaam mowquuf abuu hureyre ku taagan inuu yahay waa xadiidkii uun daawuus lagaba wariyey laakiin markii hore hadduu ibnu daawuus kaba warinayay imika mujaahid baa warinaya waana taas kolleyna imaka tacliiqani sanad ama baabka dhexdiisuu galo saaxiba taysiir almusalax baa wuxuu yidhaahaa mucalaqaadka bukhaari markuu kaba hadlayo oo kale taraajibta abwaabtun bay dhacaan waxa weeyaan meelaha kale ma dhacaan bal taasi aqlab haba noqotee sanad ama baabka dhexdiisii waa abwaabta sulbigoodiiyo dhexdoodii kanun maahae kuwo kala duwan baa dhacay oo dee arrinkaasi in la yidhaaho waa aqlab mooye wax dhica maaha in la yidhaaho waa guud ahaanba mucallaqaadku dee abwaabta bilowyadooda iyo taraajimtunbay dhacaanbo kanba wataanaynoo sanad waa baabka dhexdiisii axaadii mawsuula ka horeysa ku kalena way kaba dambeeyaan marka muxuu hi can abi hurayrata qaala qaala nabiyu sala allahu calayhi wasalam lilaahi tacaala calaa kulli muslimin ilaahay waxaa u sugnaaday oo ruux kastoo muslimo korkiisa xaqun xaq an yaqtasira fii kulli sabcati ayaamin yowman toddoba cishoo kastaba inuu maalin kaba maydho dee maalintina jumcada weeye si aan riwaayada nasaa'iyo aan sooba naqlinay xadaثna cabdالlahi bn mxamadi qaala xadaثna shabaabatu qaala xadaثna warqaw can camri bni dinaari can mujaahidin warjaasha waxaan isleeyahay waa soo wada marteen shabaaba iyo warqa ibn alyashkuri iyo dhammaan waa dad inoo horeeyey cabdالlahi bn mxamedna waa almusnadi ama waxa weeyaan aljucfi ba oo jucfiga loo nisbeeyey bukhaari ee la yidhaaho dee waa kan albukhaari aljucfiba waa ninkii isaga waaliga markaa bukhaare ka ahaayee awowgiisa labaad bukhaari gacmihiisa kuba islaamay baa isaga ninkan awowgiisaba ahaayo ninkan reerkooda bukhaari loo nisbeeyaay can mujaahidin can ibni cumara can inabiyi sala allahu calayh wasalam qaala annahu qaal i'danuu idma linisaa'i dumarka bileyli habeenkii ila lmasaajidi masaajidii oo ha u diidin oo dee hadday masaajidii salaaddii cisho ay tegayaan salaaddii subax tegayaan bal haddii masaajidii ay tegayaan ha u diidina dadkii dee arrinkooda haye weeye aswaajtoodu ay uga horeeyeen u idma habeenkii inay masaajidii tagaan xadiidka waan soo maray bal abwaabuljumuca dee waa casharku meelihii inoogu joogsaday bay kuba jiray xadiidkaas oo waa taan tarjamo waa jumcadan wixii kaba horreeyey ama casharku meelihii aan ku yar joojinay safarkayga hortii waa axaadiisii aynu soo maray laakiin waa soo celiyey halkan tuu soo celiyena waxa weeyaan dee dumarkii u idma habeenkii imika wuxuu wadaa oo dee tarjamadii ahayd bal ciddaan jumcadu saarayn maydhi ee jumcadu aan ma aan tegahayn yaana odhan jumcadu saarayn aan xaadirahayn maydhi korkooda ma yahay waa ka mina nisaa'i oo sibyaani ba yidhi marka xadiidkana maxaa inooguba sugan dee dumarkii hadday idan dalbaan oy habeenna tahay inaan loo diidin bal markaa masaajidii aimada qaarkood waana sida ibnu rajab iya uu horreysiiye waxaabay kaba dhigeen imaka halkan dee maydhi dumarkii ma saarno waqtigan la yidhi u idma masaajidii waa habeenkii maalintii way ka duwan tahay maalintii way ka duwan tahayoo waqtigii idanku kanu ahaa habeenkii jumcaduna waa salaad nahaariya waa salaad maalmeed markaa ma tegayaanoo saa daraaddeed iyadoo markaas dee arrinkan ah ha la maydho dee waxa weeyaan iyagoon kol haddaanay tegayn wax saaran ma aha ama bal waxa weeyaan taas in laba yidhaaho waa say bacdigood yidhaahaan oo kale laftigan bileyl oo ay leeyihiin bal laakiin qayb kale iyagu waxay kaba dhigayaan dee haddii habeenkii oo waqti dhulku mugdiyey ah shaki iyo tuhma hadday imanaysiyo riibana ama waxa weeyaan waqtiga madinada u ee waxyaalo badan ee iskaba qarsoomi karaan qarsoomi karaan haddii ay tahay masaajidii looba idmayo in habeenkii baaba madinatu riibo ahaa dadka fusaaqdiiyo waxyaalahaasna haddii iyagii dhib xaggooda dumarkii ugaba timaada looga baqanayo habeenkii bay arrimo u qarsoomayaane maalintii harkaa cad waxaa laga yaabaa dee dadkii ayaaba jooga dariiqadii baa la marayaa inaanay waxyaale ay habeenkii ku dhacaan kuba dhicin marka kole haddii habeenkii la yidhi u fasaxa dee maalintiina min baabi awlo ayay noqon oo bal markaa dee maalintiina looma diidayo walow dee xadiiadiina horey laa tamnacu imaanlahi masaajidallahi habeen iyo maalin inaanay kala soocahayn ee hadday masaajidii tegayaan aan loo diidahayn imakana xadiid baa inoo soo socda saasaba inoo soo socdo kolley lafti aynu hore usoo mareen laakiin riwaayo kaleba ah markaa kol haddii tani min baabi awlo ayay noqon oo maalintiina kol haddaan habeenkii loo diidahayn dee maalintiina looma diidayo oo waxaana ishaarowtay inaanay maalintii u diidi jirin ee malaa cidda diidaysa ama hina hayraha kuba kalifta ama waxyaalo kale ama baqad iyo waxyaale ee dee habeenkii bay u diidi jireen maalintii umay diidi jireen marka maalintii way tegi jireenoo muhimku hadday jumcadii tegayaan maydhigu waa saaraya laakiin haddaanay tegahayn inay waajib kuma aha jumcadii e dee maydhiga maba saarna weeye baltaaba weeyaan oo imaka taa kolleyna dee horeynu usoo maray malaa masaladu iyadoo intan kaba dheer saxiixa muslim iyona ibnu cumar markuu xadiidkan warinayay oo kale idan uu dhalay oo riwaayaadka qaarkood waaqid iyo bilaal iyo ay yimaadeen hayaabaa markuu xadiidkan sheegay yidhi laa na'danu lahuna yattakhidnahu daqalanoo waanu u diidi doonaa uma fasaxayno ujeeddo kaliya waxyaalay u bixi doonaan oo fasaad iyo waxyaalay kaba yeelan doonaan oo aabihiina taa intuu aad iyo aada ugaba cadhooday bal uu aada uba caayacaya aan la arag isagoo cid caaya ama uu lacnaday bal la soo naqliyey inaanu dibba uu laba hadmin oo u leeyahay rasuulka ilaahay baan kaaga warramaya adigu ha u diidnina adiguna waxaad leedahay waan u diidaynaa oo kale oo ah dee rasuulka ilaahay xadiidkiisii markuu ra'yigiisii kaba horgeeyey xataa taas dee umuurahaas ay keentay waa saxiixa muslim bay kuba sugnayd kollayna umuuruhu way inoo horreeyeen barhkood eh waxa weeyaan halkan dee macnaha ibnu rajab meesha tilmaamina waa jiraa oo meesha ixtimaal ah haddaan nidhaahno waa min baabi awlo markaa tani arrinkuna ishaare wuxuu yahay maalintii inaanay u diidi jirin habeenkuna dee waa madina liriiba sidaasaabay dee ciddii u diidaysaa u diidi jirtay rasuulka ilaahayna uu yidhi habeenkiina u fasaxa dee maalintii hadday tegayaan oy salaadii tegayaan ha maydhigii way maydhanayaan laakiin haddaanay tegahayn dee si kale in maydhigii layna la saaray ama laynagu waajibiyey kaasi ma saarro unbuu macnuu noqonaya xadaثna yuسف بن muسى qal xadaثna abu usamةa qal xadaثna cubayd الlahi بn cmr can naafici can ibni cmr qaal anahu qaal ibna cumar baa wuxuu yihi kaanad waxayd imraأaة haweeney licumara cumar u sugnaatay oo cumar baa qabay ma aha ibnu cumar hooyadii bal maala taas waa haweeney cumar qabay oo barhkooda waxay dhahan waa caatika bintu sayd ibni camr ibni nufayl oo dee cumarna malaa inadeertiibaabay noqonaysaa markaas saxaabigii saciid ibnu zayd ee axad alcashara ahaa ayay walaalo ahaayeen bal haweeneydaas baa tashadu waxay xaadiri jirtay salaata subxi waalcishaai fi ljamaacati fi lmasjid waa waqtigiisii salaada cishaa iyo salaada subax bay tegi jirtay jamaca masaajidka dhexdiisa waa masaajidkii rasuulka ilaahay waa masjidkii madiina taas bay tegi jirtay faqiila laha waxaa lagu yidhi iyadiibaa waxaa lagu yidhi lima takhrujiina maxaad u baxaysaa waa ibnu cumar inuu yidhi isagu markaa imaka cibaaradan kaba cabira waa suurtagal cid kale inay kuba tidhi riwaayaadka qaarkoodna waxaa soo lasoo de markaasoo cabdirasaaq iyo ay wariyeen dee salaaday tegi jirtay masaajidka cumarna wuxuu ku odhan jiray waad ogtahay inaanan arrinkaa jeclayn waayo malaa khayuuran oo ahaa ama taas inaanan jeclayno markaasay odhan jirtay wallaahi laa antahi xataa tanhaani aniguna ma daynaya inaad toos iiga nahyido de isaguna toos ugama nahyin karayno kuma dhacahayno laa tamnacu imaanlahi masaajid allahi baa taalla ee inaad si sariixa aad ii diido aniguna ma tegayo xataa maalintii la dacniyey ee cumar dee dilkii uu kuba dhacay iyo nabarku waabay joogtaa laydhaha masjidka way ku tukanayseen haddaba bal faqiila laha waxaa lagu yihi lima takhrujiina maxaad u baxaysaa walxaal qad taclamiina aada og tahay ana cumara cumar yakrahu daalika inuu taa karhayo wayaqaanu kole isagoo meero kaloo dee taas iyaguna khayra ahaan umuuraha dhici jiray way jireen walow dee rasuulka ilaah xadiidkiisa aanay dhaafahayn boo saxaabadii kaba mid ahaa qaalat waxay tidhi wamaa yamnacuhu maxaa u diidaya hadduu diidayo maxaa u diidaya an yanhanii inuu iga nahiyo uu yidhaha fadhi waan fadhihi markaas ha tegin inuu toos ii yidhaaho qaala wuxuu yidhi markaa ruuxii dee hadalkan lahaa ee iyada ku yidhi yamnacuhu waxaa u diidaya barhkood baaba le waa cumar une qowlu rasuulilaahi sala allahu calayhi wasalam rasuul oo macnaa inuu kuu diido uu ku yidhaha ha bixin oo masjidka may ha tegin waxaa u diidaya rasuulka ilaahay qowlkiisii yihi sala allahu calayhi wasalam laa tamnacuu imaa allahi masaajidlah taasaa hor joogta oo waxaa u diidaya isagii ma ma doonayo tan ma jecla ee laakiin rasuulka ilaahay xadiidkiisii ma dhaafi karo waxaa u diidaya inuu si cad kuu yidhaaho ha tegin oo masjidkii haba tegin rasuulka ilaahay qowlkiisii uu yidhi laa tamnacuu ha u diidina imaa allaahi addoommaha ilaahay dumarkaa masaajid allaahi oo masaajidii ilaahay hadday tegayaan ay fasax idinka dalbaan ha u diidina ee u fasaxa weeye taasbaa uu rasuulka taasaa uba diidaysa bal kolley dee iyadaa haddii ay tegayso markaasaa baan leenahay dumarkii shuhuuduljumuca waajib kumaayo laakiin hadday doorato way tegi kartaa lomana diidayo bal markaasna dee maydhiguna ciddii jumcada tegaysay man jaaa minkum ljumucata falyaqtasil markaasuu imanaya ama ciddii aan tegahayn dee laazim kuma aha oo waxa weeyaanun yoomkan jumcada iyo dee arrintaas daraaddeedun laazim uguma aha baabu ruksati in lam yaxdur iljumucata fi lmadari baabu ruksati macnaa waa ruksadii iyo bayaankeedii laysu ruksaynayay in lam yaxduri haddaanu xaadirin aljumucata fi lmadari roob waqti roobda iyo hadduu jumcadii tegi waayo bal ruqsadii loo ruqseeyey ee ay tahay shaqsigii kol haddii roob da-ayo inuu iskaga hadho jumcadii iska joogo gurigiisii ou jumcadii kaba hadho ruqsadii looba ruqseeyey taa bayaankeed iyo wixii kuba yimi uu baabkiisii yahay kolleynaa xagga jamaacada horeynu u soo maray xadiidaynu jamaaco iyo aadaan iyo kuba soo maray unbuu inoo soo celin doonaa bal dee lafdiga jumcaduna xadiidkaa horeynugaba soo mareen xadaanaa musadadun qaala xadaanaa ismaaciil ismaaciilku waa ismaaciil ibnu ibraahim qaala ahbaranaa cabdulxamiidi saaxibu ziyaadiyi sanadku isagoo sanadna waati aynu hore usoo maray marar qaala xadaanaa cabdullaahi bnu lxaariثi ibnu cami muxamed ibna serena cabdullaahi bnu lxaariث ayaa ii waramay buu yihi cabdulxamiid waana ibnu cami moxamed ibnu siriin moxamed ibnu siriin inadeerki sharaxa waxaa xagga dambe kuba sugan dee markuu dhammeeyey sharaxa xadiidka waynu soo marro saa umuu sii sharxine cabdullaahi ibnu alxaarit ibnu cami moxamed ibnu siriin imaam dimyaadi la yidhaahaa ayaa arrinkan qoonsaday ama inkiray dimyaadii kolley waa imaam shahiir oo macruufa halkii horena inooguba biiriya bal ciddii aada wadeedba taa inooguba biiriya kolleyna arrinna waa leeyahayoo waa umuuro kolkol siirada oo kale iyo waxyaalaha ku soo arooray haddii ay waxyaalihii saxiixa dhacay iskhilaafaan kolkol uu jaanibkaa kala raajax yeelaana waa jira halkan inkaarkiisuna waxa weeye ninkan cabdullaahi ibnu xaaris la yidhaahaa moxamed ibnu siriin waa seedigii walaashii buu qabay marka waa sihrigiisi iyo inaadeerkii maaha intaas buu leeyahayoo cibaaradan markaa matayga inoo taale ibnu cami ibnu cami moxamed ibnu siriin ayuu inkirsan yahay marka xaafid ibnu xajar baa wuxuu leeyahay maxaa diidaya in siriin iyo xaarits walow dee ay kaa kolley kuwo radacba ay kaba dhaxayso kuwo kale kama dhaxayse marka kol haddii meelun ay iskaba soo geli karaan ukuwadaa radaac ay kuba kulmeenna ay dadkan ilmaadeer kuba noqon karaan riwaayadii saxiixa ahayd iyadoo ixtimaal maqbuuli jiro in la taqliidiyo qalad lagu xukumayo taasi wax habboon maaha kolley dee imaamkan dimyaadina waxyaal ayaa dhaca oo bal maalan khaasatan markay siiradoo kale iyo saxiixa iyo kolkol inuu jaanibkaa raajax yeelo waa jira waana xaafid aada iyo aad dabaqasa ama dee heer aada iyo aada u sarreeye lahaa oo mizi oo kale mar uu weydiiyey ma taqiyudiini subki baa weydiiyey bal xufa ninkee xaafid la odhan karaa markaasoo xaafid iyo bal waxa looga baahanya ninka xaafid lagu idlaaqi kara sheegayoo markuu dee shuruudo adag sheegay ayuu leeyahy cid shuruuddaa buuxinayso heerkaa gaadhsiisan maad aragto adigu ma la kulantay maziyowo wuxuu sheegay dimyaadi wuxuu soo raaciyay ibnu daqiiq alciid oo wuxuu markaa yidhi subkina dee ibnu daqiiqcidnama heerkaasuu joogay waayo jaanibkan kale fiqigiiyo axaadiidta axkaamta iyo istimbaadka iyo jaanibkaas ayuu dee xagga marka leega asaaniid iyo dabaqaadkeed iyo kaga horeeyo tuuri mayha mushaarik buu ahaaye laakiin tu kaba cabiray ayna suham ama ayna thuraya minkada macnaa wuxuu jeelaya haddana dee tafaawut baynbaa u dhexeeyuu leeyo dimyadii adigu kolley waa nin dee kutubtiisa qaarna ayna soo gaadheen aada iyo aadna nin aada u sarreeyey baa ahaa wey xagga mare laga xifdiga iyo itqaanka iyo jaanibkaas dee waxa weeyaan umuurahan bal magaciisi iyo umuurihiisa iyo bal kutubtiisa waxaad aragtaan si haddii aan dadkiina u barano baabun min ayna xaggeebaa tu'taa lagaba imanaya aljumucatu jumcadii halkee ama ilaa intee ayaa ay tahay ruuxii inuu jumcadii si uga qayb galo uu kaba yimaado ha xadiidkii baan ka booday waayo waxaan qabtay xusuusiya markaan saasa qaala ibnu cabaas ibna cabaas baa wuxuu yihi limuadinihi muadinkiisii ku yihi fii yowmin matiirin maalin roob da-ayo waa xadiidkii aynu soo maray idaa qulta ashhadu ana muxamadan rasuulu llahi marka aad tidhaahid falaa taqul ha odhanin xaya calaa salaati ha odhanin taas buu yidhi oo roob baa da-ayay isaguna oo kolley waa basra waa waqtigii uu waaliga kaba ahaa waqtiga cali iyo markaas baa wuxuu leeyahay markaad halkaa xaya cala m ashhadu anna maxamedan rasuululah gaadho xaya cala salaat ha odhanin horena waynuu soo maray bal alaa salluu fi rixaalida maadaanku markuu dhammaadaa la odhanaya oo xaya cala asalaat iyo xaya cala alfalaax waa la odhanaya bacda alaadaan baa la odhan mise dee yeedhidda salaada loo yeedhayo iyo okaalaya iyo aqaladiina fadhiyo ku tukada waa laba shay oo kala duwan eh xaya cala asalaad xaya cala alfalax baaba laga boodayaayo markaasaa halkan laba gelinaya alaa sallu fi rixaal ibnu cabaasna halkan waa geliyey dee wixii kalena waynu soo marray horeynu aadaan uguba soo maray labada xaalaba qul waxaad tidhaahaa salluu fii buyuutikum halkaa halkaad xaya cala salaat ha u yeedhin dadkii oo kaalay ha odhan ee aqaladiina ku tukada ku dhawaaq aadaankii raaci fa kaana naas istankaruu malaa dad baa joogayba markaa dadkii waxaabad moodaysay inay arrinkan qoonsadeen oo yar inkireenba qaala wuxuu idhi isagoo dadkaa iyagu qoonsaday tan oo dee arrinkan cilmi ay u lahaayeen oo hore ma jirto cilmiganu isagu haye may hayn ayaa wuxuu ihi facalahu waxaa saa sameeyey man huwa khayru mina cid aniga iga khayr badan waayo waa rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh isagaa tan jideeyey markaasaa wuxuu uhi ina aljumucata casmatun jumcadu waa shay laazim oo fariido ah weeye laakiin dee waa ruqsa haddii roob da-ayo dadkii roobkan dusha kaga da-ayaa ma dhiidhigan iyo waxyaalahaasi ay dhibayaan waaba ruqso jamaacadiiyo jumcadiiba ay ugaba hadhaan oo loo ruqsaynayo ruuxii isagu imanaya mashaqada u adkaysanayana looma diidayo wa inii anugu karihtu waxaa nacay an uxrijakum an awqacakum fi lxaraj weeye an ukhrijakumna malawn inaan anigu xaraj iyo cidhiidhi idinkuba rido taasoo dee inta laydiin yeedho haddii aa iman weydaan oo kale oo halkaa aad ka hadhaan ismi idinkaba yimaado waa xaraj oo kale mashaqadan kale ay soo soconayaan iyaduna waaba xaraj ee an uxrijakum ay an uqicakum fi lxaraj oo fatamshuuna aad socotaan fi tiini dhoobo dhexdeed iyo daxdi iyo dhiidhi adigu waa waxa meeshaa lagu simbaraxanayo weyaan daxdigu waa zalaqo waa idinkii dee dhoobadii iyo marka taas waa dee kolley iyadunbay kaba midta waa wixii kaba dhalanaya zalaqiya aad dhex socotaan taas baan idinacaya kolley waa ruqsadii maalintaa roobku da-ayo dee ruuxii isagu waxa weeyaan loo ruqsaynaya haddii markaa uu roobku da-ayo ama dhiidhi iyo waxyaalahaasi jiraan dee jumcadii lagaba hari karo sida jamaacadiiba horanaynu iyada masaladaas si gaaro usoo aragnay baabun min ayna xaggeebaa tu'taa aljumucatu jumcada xaggeebaa lagaba imanaya oo ujeeddadu ruuxii jumcadii bal waajib bay ku tahay waa ruuxa aan xanuunsanahayneen musaafirka ahayneen dumarnaba ahaynee addoonnaba ahayn waa ruuxaas ayayba jumcadii waajibka ku ahayd haddaba ilaa masaafadee ayaa dee ay jumcadii laasim ku noqonaysaa markay meeshii jumcada lagu oogayay ay u jirto haddii dee uu markaas masaafadaas uu ka durugsayo inay jumcada wujuubkeedii iyo ityaankeedii kaba dhacaya waa mid horta taas oo waa xaggii bal maalan min ayna tu'ta aljumuca wacalaa man tajibu ayay ku waajibaysaa jumcadii waa waajibe laakiin dadkii ku waajibaysa jumcadii waa waajib oo iyada taa waytnu soo maray waa shaygaa fardu caynkaba ah ciddii ay kuma waajibtay ayay ku waajibaysaa jumcadu oo dadkii ku waajibaysaa waa kuwe waliqowli illaahi caza wajal ilaahay qowlkiisii uu yihi idaa nuudiya lisalaati min yowmi aljumucati macnaa haddii la dhawaaqo oo salaada loo dhawaaqo maalinta jumcada fascaw ilaa dikri illaah oo macnaa waxa weeye aayaddii dee waa kaasoo marka la dhawaaqo in waxaweyaan la aadaamo in la saciyo oo jumcadii xaggeed looba kaco iyada wujuubkeedii dee waa waajib bay noqonaysaaba laakiin waa ilaa masaafadee iyo ilaa intee ayaaba dee ruuxii lagaba doonayaa inuu jumcadii uba socdo bar taasna umuura ayuu noo soo naqline laakiin jumhuurulculamaa iyadutay qabaan horta waxa weeye labaan kala qaadaynaayo mid waa dadkii magaalada ama meeshan jumcada lagu oogayo ku joogan ama qaryo ha noqoto ama magaalo sideetanoo kale ah midna waa dadkii dee iyagu ka baxsanaa ee in ka baxsan oo khaarij albeleda deganaayoo kale ciddii iyadu magaalada kuba sugnayd ama dhawaaqa ha maqlo ama aadaanka ha maqlo ama yaanu maqlina jumcada haddii aanu wax kaloo loogu cudur daaraajinin jumcadii inuu tagaa waajib bay noqonaysaa aimada qaarkoodna itifaaq bay soo naqliyeenba ama taas oo macnaa waxa weeye ruuxii magaaladii deganaa ama qaryadii jumcada lagu oogayey deganaa dhexdeedii deganaa dee waa inuu u saciyo halkii jumcada lagu oogaya ama aadaanku ha maqlayo ama yaanu maqlinba ciddii iyada kaba baxsanayd ee magaalada khaarijkeeda kuba sugnayd oo kale bal markaa kolley laftii xadiid baaba yimi jumcadii inama aljumucatu calaa man samica nidaa oo bacda asxaabi sunani weliyan walow dee xagga rafcigiisa iyo waqfigiisa la yskuma khilaafsan yahay oo abi daawuud iyo markaas iyo ayma ay wariyeen waxay leeyihiin waa dhawaaqa maqalkiisa ayaaba wujuubkani kaba ku xasilayaayo macnaa markaa uu meeshiisii joogo haddii uu dhawaaqii maqlayo laakiin dee taas waxyaalo badan oo keeni kara iyadoo dhawaaqii uu maqli kari lahay in dhawaaqii uu laba maqli waayo ayaa jira ee ruuxan dhawaaqaya hadduu dhawaaq dheer yahay wax guuxa iyo wax dabayla iyo dee bal matalan aswaaduna ay haadi tahay isaguna ruuxu dhagafiiqan uu yahay oo ama markaa ruux maqli lahaa uu yahay ama fii quwati saamic uu taa yahay dee way kuba waajibaysaa oo inuu tago yaanu beledkii oo markaa beledkii galay halkii lagu oogayey haddii laakiin dee bal aanay xaaladu taa ahayn oonu dhawaaqii maqlahayn bal taas laazim ma noqonayso waa taa waa qowlka labaaday intooda badan culimmadu ay yidhaahaan dee bar intaa kaba badiya oo ruuxii ka hooyan kara inay jumcadu laasimaysa walow taasi mashaqo badan ay leedahay aljumcatu calaa man awaahu leyl kolley mashaqo badan ay tiyo barhkoodna waa jira imanka umuuruhu sheekhuna raximahu llahu tacaala axaadiid buu inoo soo aroorinaya wuxuu yidhi isagoo ahar ku bilaabaya wa qaala cadaaun cadaa ibnu abi rabaax wuxuu yidhi idaa kunta haddaad tahay fii qaryatin jaamicatin qaryo jaamica ah oo haddaad qaryo roon kuba sugan tahay oo jaamico ah waa suu isagu bal maalan waxaa weeyaana hadda waxle cadaa ibnu qaryo jaamico ah kolley qaryada jaamicadiina waa taa ee jamaaco lagu oogaleh waali leh aqalo dee xidhiidhsana meeshii ay yihiin ama qaadiya waxyaala taasle qaryadii jaamicaday taas bay kuba fasireen oo isaga markii la weydiiye layihi ma alqaryatu ljaamica waadaatu ljamaacati walamiiri walqaadi waduuri lmujtamica taas buu yihi haddaba qaryo jaamica markaa jiddo oo kale ama juddo oo kale kaba dhigo dee waqtigoodii bay qaryo ahayd may ahayn dee magaaladan aada iyo aada u weyn oo milu de isaguna waa reer maka kale juddana dee malaajiimteeda waa in la damiy marka la eego luqada saxiixan bal haddaba in haddii qaryo jaamicaad kuba sugan tahay fa nuudiya bisalaati salaadii loo dhawaaqo min yowmi اljumucati faxaqun calayka waxaa laazim kuga an tashadaha samicta nidaa o lam tasmac waatan aan leenahayna akar ahlicilmi waa qowlkooda bal barhkooda itifaaq ay sooba naqliyeen shaafici iyo axmediyana qowlkooda weeye ruuxii meesha joogay maqal iyada looma eegayo inuu maqlo aadaankii ama ha maqla ama ayaanu maqlina kol hadduu meeshii joogo halkii uu ka gaari karayay masjid dee jumcada lagu tukanaya inuu tago taas baa laazim ku ah fa xaqun calayka an tashadaha samicta nidaa ay asamicta nidaa am lam tasmachu taas buu yidhi laakiin hadduu ka baxsan yahay weeye tan maqalka nidaa iyo taas ay dhahaan oo magaaladiibuu kaba baxsanyay qaryadiibuu ka go-an yahay oo dee bannaan baaba udhexeeya meel waa ka go-an yahay markaas baa la eegaa dhawaaqi suurtagal ma yahay halkan in lagaba maqlo mise dee waxa weeyaan dhawaaqi markaas oo dee umuuraha marka leegayo ictibaaraadka aan soo sheegno mise lagama maqli karo markaasaa ictibaarteed imanaya wa kaana anasun anas wuxua radia allahu canhu fii qasri qasrigiisii ayuu kuba sugnaa axyaanan marka awqaadda qaarkeed yujamicu ay yaxduru wayashhadu ljumucata yujamicu waaba suurtagal inaan kuba laqbayno jumcada ayuu oogayo meeshaa kuba oogaya laakiin taa ixtimaal labaad oo ah inuu jumcada xaadirayuu basre imanayay waana kollay deetaan alfaado kalena aynoo fasirayaan wa axyaanan awqaada qaarkeedna laa yujamicu ay laa yashhadu ljumucata wahuwa isaguna bizaawiyati meesha zaawiye laydhaabuu ku sugnaa calaa farsakhayni laba farsakhna waa u jiray bal maalan magaaladii basra macnuhu waxa weeye anas reer basruu ahaa asalkiisa hore reer madiine haba ahaado qasri buu ku lahaa meel madiina magaalada ka baxsan waaba durugsanaydoo laba farsakh bay u jirtay labada farsakhna waa lix mayl oo bal markaa dee masaafo aan yaraynba weeye waa masaafo badan markaa anas markaa maxaa jiraysay awqaadda qaarkeed basruu u soo dhaadhacayay intuu intaasoo dhan soo socdo ama waxa soo fula ama haba soo lugeeyo oo jumcada ayuu dee ka qayb gelayay awqaadda qaarkeedna meel durugsan buu u arkayo uu iskaga hadhaya jumcada oo bal taas zaawiyana waa meel basre kaba mid ahayd oo waxaa weeyaan un kolleyde waa tan oo halkan waxay nooguba sugan laba farsakh inay uba jirtay kolleyna waa meel in dagaal aada u adag dhow kol kaba dhacay ha waqtiyadaa waa noola anas dagaalkaasi kaba dhacay meesha in waxa weeyaan unoo dee waa xajaaj ninkii dee aynu daalimka ahaa ee mubiirka ahaa ee ciraaq dee waqtiyadaa kaba telinayay ilaa markuu kaba dhintay markii xijaas lagaba qaaday iyo nin iyo weliba quraa iyo culimo badani aada u raaceen markaa waqtigiisii dulmigiisan daraaddeed iyo jawrkiisan oo isaga kaba horyimiyo dee waqacaad iyo waqacaad badan ay dhex martay sideetanadii markaa adigu kolley saddex iyo sideetankii taqriiban oo cabdiraxmaan ibnu ashcad la odhanayay markii dambe arrintu ay ku dhammaatay in cabdiraxmaan laba dilo adigu arrintu sidii ay kuba dhammaateen haddaba in halkaas baa iyadna waa meelo dagaalkaasi kaba dhacay laba farsakh bay u jirtay kol uu yimaaday iyo kol aan u iman labaduba way jireen taasba weeye waxaa kaloo cabdirasaaq wariyey anasun ah dhul uu lahaayoo basre ay saddex mayl waa farsakh u dhexeeyey inuu jiray oo kale oon zaawiye markaa ahayn kan laba farsakh baa u dhexeeyo uu markaa jumcada basre waa imanayey basrada waa imanayay bal markaa kollaytay ku jamciyeen labada atharna anas marka la eego dee haddii iyada farsakuun ay tahy waa in saddex maylo qadarkooda waa dhowr kilomitr uun in halkaa jumcadii dee uu markaa ay tahay inuu kaba qayb gala taas buu arkayay laakiin haddii ay ka durugsantahoy laba farsakhba gaadhay waa kan kolna tegi jiray kolna iskaba joogi jiro calaa takhiir inay tahay laasimna inaanay ahayn inuu arkayabaa markaa meesha labada athar marka laysu geeyay inooga soo baxaysa xadaana axmedu qaala xadaana cabdulaahi bn wahbi qaala ahbaranii camru bnu lxaarisi can cubaydillaahi bni abi jacfarin ana maxameda bna jacfar bni zubayri xadaahu can curwata bni zubayri can caaishata zawji nabiyi sala allahu calayhi wasalama qaalat annahaa qaalat bal xadiidkan kolley sanadkiisu waxaan filaya waa rijaal de iska soo noqnoqda axmedkana ruwaadda qaarkood halkan axmed ibnu saalix waa riwaayada abudar barhkoodna axmed unbay yidhaaheen kolley dee bukhaarina axmed ibnu saalix oo keliya uma sheekh aha ee barhkood axmed ibnu ciise iyo bal matalan kuwo kalena way jiraan se baltan sa dee kol hadday riwaaya dhacday axmed ibnu saalix almisri waanan xaafid ahaaye kaas baa tafsiirkiisu noqonaya ama dee cadayntiisu waa muhmal kay kaba cabireen mubham maahae waa muhmalka yidhaahaan magacii waa joogaaye laakiin wixii ciddii kale la magacahayd ka soo celahayd baaban jirin muhmalkii cubaydullaahi bn abi jacfarna kolley waa nin taabiciintii raggii ugu dambeeyey kaba mid ah isaga iyo inta ka horeysaaba waa wada reer masar inta ka horeysa iyo isaguba waa reer masar waana nin faqiihoo weynoo fuqahadii bal adigu nin caalimana ahaayoo hiqaa kutubta lixdaaba ku wada leh maxamed ibnu jacfar ibnu zubayr iyo adeerkii curwat ibnu zubayr iyo caaisho iyana iyagu dee waxa weeyaan caaishana waaba curwo habaryartii eh iyagu waa reer madiina inta horena waa reer masar marka cubayd waa sanadku waa toddoba ayuu gaadhay qaalat waxay tihi caaisha kaana naasu dadku waxay ahaayeen yantaabuuna yowma aljumucati min manaasilihim yantaabuuna kuwa yimaado oo yowma aljumucati maalinta jumcada min manaasilihim guryahoodiibay kaba iman jireen iyo walcawaali cawaalidaba ayay kaba iman jireen laftiga yantaabuuna kolley xaafid bnu xajar iyo cayni iyo qolooyin waxay kuba fasireen dee halkan kuba fasireen kolley dee saaxibu cawni macbuudna iyagu tabacuba ahaabe yaxduruunaha nubawana inay kaayeysan jireen macnaa may wada iman jirin ee barhkoodba kolbay iman jireenoo nuwab ayay ku iman jireen taas bay kuba fasireen kale lafdigan anigu kuba fasiray yantaabuuna oo yaatuunana waa lafdigii cibaaradii imaam nawowi raximah llahu tacaala sharaxa muslim oo isagu bimacnaa yaatuuna uu kuba fasiray halkan min manaasilihim walcawaaliina lafdiga muslim min manaasilihim min alcawaali oo waaweynaanay la socon bay ahaydoo manaasishoodii oo cawaali ah waa dadkii durugsanaaee kuwii iyagu madiine dhexdooda joogay ee inta madiine kuba dhex jiray iyagu kolley way imanayeena marka haddii aan idhaahno waa intiyaab waa tanaawub waa kuwaa durugsan ayaabay noqonayaan abi daawuud laftigiisuna isagu wuxuu ahaaba min manaasilihim wa min alcawaali oo halkan muslim min alcawaali ahayd wow la raaciyo oo markaa macnuhu noqonaya manaasishoodii reer madiine ay madiine ku lahaayeen iyo ciddii kale cawaalida madiineo madiine xaggeedii sare oo dee yar durugsanayd oo barhkood afar mayl jireen kuwana ay kaba badnaayeen halkaasna waa lagaba imanayay bal marka haddii intiyaab iyo imarka taa ay noqoto oo imarka laftiga aan saa kuba fasirno dee xufaadda aan sheegaya ay kuba fasireen macnuhu waxa weeyaan dee madiine way ka baxsanaayeen waanay ka durugsanaayeenoo waa inaynaan ruuxii dee magaaladii ka baxsan kana durugsan inaanay laasim kuba ahayn jumcada xuduurkeedu aanay laasim ku ahayn oo haddii ay dee laasim ku wada tahay may kala hadheen ee dhammaan way iman lahayn laakiin haddii yaatuna laguma fasiro iyadu macnaha ma keenayso oo inay wada imanayeen bay keenaysaayeen ama intiyaabkaa ma keenayso fa yaatuuna way imanayeen dadku fi lgubaari board ayay dhexdii iyagoo kuba sugan kolley waa san ruwaadda intooda badan ruwaadda bukhaari barhkood waana lafdiga muslimiye filcabaa'i baa ay ahaydba alcabaana waa dee dharkoodii suufka weliba dee suufkeed oo kale maahe waa suufkaa dhogortayseedii ay wax ka samaysan jireen ee marka lagu dhidido urd iyo waxyaalaha yeelanaya taasba weeyaan oo filcaba ayay kuba imanayeen bal waa lafdiga muslim iyo bal waa tadee meesha uu xaafid iyana ay raajax yeelayaan halkana ruwaadda qaarkood ay dhihin markaa yusiibuhum waxaa asiibaya algubaaru boor iyo walcaraqu waa dad meel durugsan ka imanaya way soo lugaynayaan dee jumcadiina waqti dambaa la tukanaya cadcaddi way kullaanaysaa kolley boodhkii iyo dhididkii iyo dharkoodan ay xidhan yihiin oo kolley isaguna wax dee keenaya inay raa'ixa kaba timaado marka lagu dhididaa suufkii iyo waxyaalaha caynkaasa taas baa imanaysay oo dhacaysayba fa yusiibuhum yusiibuhum algubaaru waalcaraq fa yakhruju oo imanka filqubaari yusiibuhum algubaar ee waxaa ka toosan marka la yidhaha filcabaayo oo waxay gashanaayeen yusiibin hadday idhaha boodh bay filqubaari bay kuma sugnaayeen yusiibuhum ulqubaaru waa laba lafti markaas oo dee markaa laakiin iyo rakaaka ay ku sugnaanaysa laqbayntooda filcabaa'i bay kuba imanayeen waa lafdigaa muslim iyo bukhaarina ruwaadiisa qaarkood yusiibuhum waxaana asiibayay alqubaaru iyo walcaraqu dhirkaasay ku dhididayeen fa yakhruju minhum waxaa kaba soo baxaya alcaraqu dhididkiioo urbuu yeelanayay de marka suufkaas iyo waxyaalahaas iyo marooyinka la xidhanaye dhici karta ruuxu maro labaadba inaanu lahayn oo taa uu ku shaqaynayo beertiisa ku qodanayo suuqa uu ku joogayo tii unbaaba eedo mid labaadba may lahaynbe fa ataa rasuulu llahi sala allahu caleyh wasalam insaanu minhum waxaa rasuulka ilaahi u yimi shaksi kuwaa kaba mid ah wahuwa cindi iyadoo rasuulku ilaba joogo faqaala nabiyu sala allahu caleyh wasalam waa markaa dee xukumkan a laynoo jideeyay in la maydhana bilowgeedii si abi daawudyana kuba sugane low anakum tadahartum ay low habata anakum hadday dhaci lahay ma ay sugnaato ama dhacdo tadahartum inaad u dahaaro qaadataan liyowmikum haddaa maalintiinan isa soo nadiifisaan oo kii maro kala helaya maro kale soo qaato oo soo maydhataan lakaana axsan weeye haddii lowda litamani aan kaba dhignana jawaab uma baahna haddii kalena waa taas aad bay uba fiicnaan lahayd oo u wanaagsanaan lahaydba bal markaa xadiidkii kolley dadkani waxay kaba yimaadeen cawaalidii bay kaba yimaadeen madiinaanay soo dhaadhaceen dee meesha bal afar hal meelaha ugu sokeeya saddex mayl iyo afar mayl uba jira quba iyo cawaaliday kaba mid tahay way kaba dheeraayeen dadkani waa masaafo shan kilomitr lix kilomitr ruux soo soconaya oo kale halkaa kaba imanayay jumcadii bal waxa weeye dee ruuxii soo gaari karayeen wax mashaqii waa taase khaarij albeledna waa dee in looba imanayo jumcadii istifaam buu kaba dhigayoo min ayna tu'ta ljumucatudan cawaalidiiyabaa kaba mida jumcadii in lagaba imanayay laakiin meeshii maxaa jirta haddii yantaabuuna macnaa yatanaawabuuna aan kuba fasirno dee waa inaanay laasim iyagii kuba ahayn oo saasay badhna u imanayeen maanta kuwo kalena maalin kale ay uba imanayeen laakiin haddii yantaabuuna bimacnaa yaqsiduuna ama ya-tuuna aan kuba fasirno oo dadka caynkaasina inay laasimayso weeyo ruuxii gaari karaya dee inay meeshii kuba imanayso dee waana taa labada masale aan kala qaadno ruuxii magaalada joogay masjidkii lagu ogaya ha kaba durugsanaado waqtiyadaa horena dee masjid keliya unbaaba laysuguba iman jirayo bal qarnigii koobaad iyo kii labaad iyo lama garanayo magaalooyinkii islaamka magaalo laba masjid lagu wada tukanayay lama garanayo lama oga magaalo laba masjid madiine iyadoy weynaatay rasuulka ilaahi masjidkiisuba dee xaramkuna sidaasoo ah magaalooyinkii iyaguna la degay xataa baqdaadoo dee iyadu qarnigii labaad dhexdeedii la dhiso aadna weynaatay intii hore o dhan laba jumco laguma tukan waxa weeya malaa laba boqol iyo siddeetankii hijirada iyadoo koley qasrigii boqorka ay kaba dhacday jumcada markii dambana masjid laba dhisay ayaa tacadudka jumcada uguba horeeyey oo kaleo markaa ruuxu hadduu magaaladii joogo masjidku ha kaba dheeraadee kole hadduu magaaladii yahay dadkii ay ku waajibaysa inay ha taga weeyaan laakiin ruuxii ka baxsan masaajid iyo magaaladii kaba baxsan kaas bay dee umuurahan kale ay imanayaan iyo ictibaaraadkan kale taas wey baabu waqtu ljumucati ida zaalat shams الله سبحانه وتعالى على سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك